alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu su-aasha afar iyo labaatanaad waxay leedahay kitaabka qur-aanka markuu qofku sito bidixda ma ku qaadi karaa jawaabteeduna waxa ay tahay kitaabka qur-aankii waa hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu mudan yahay in la weyneeyo si shareecada waafaqsan loo weyneeyo ilaahay baa subxaana wa tacaala yihi waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waman yucadim xurumaati illaah ilaahay xurumaadkiisa ayuu ka mid yahay waxaanu ka mid yahay shacaa'irta iyo astaamaha diinta ayuu ka mid yahay marka in la weyneeye ayaa waajiba weyneyntiisana waxaa ka mid ah haddii dee dan ama xaaja ay keento mooyaane in xagga midigta la mariyo oo midigta lagu qabto nabigeenuna caleyhi salaatu wasalaam sida caaisha ka warisa ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen kaana yucjibuhu atayaamunu fii shanihi kullihi gacanta midig buu nebigu caleyhi salaatu wasalaam ama midigeysiga ayuu jeclaa fii tuhuurihi wa tarajuli wa tanaculihi tahaaradii dahaaro qaadashadiisa iyo shanleysigiisa iyo kaba xidhashadiisa iyo culimaduna qaacido guud bay markaa taa ka qaateen sida alimaamu nawowi raximah allahu tacaala uu sheego waa wixii wanaagsan oo dhan in midigta loo qaybiyo wixii aan wanaagsanayn oo dhanna in bidixda markaa lagu horeysiiyo ama bidixda qeyb ahaan loo daayo marka kitaabka qur-aanka qaadistiisa iyo hayntiisuba waxyaaba wanaagsan bay ka mid tahay marka waa in midigta lagu horeysiiyo weeye haddii ay markaa xaaja keento dee qofku gacantii midig wax kale tusaale ahaan uu ku hayo amabase dee ay daasho uu ka bedelo dhibaato ma laha oo dee xaaraan maha arrinku laakiin sida afdalkaabaa ah in midigta lagu qabto kitaabka qur-aanka wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu